wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya daawud abeys jaamac ayaa aqoon iswadaarsi ku saabsan xiriirka warbaahinta iyo maarinta shirarka dowladda u furay howlwadeenada xiriirka warbaahinta ee hay-adaha dowladda federaalk tobabarkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ujeedkiisu yahay kor u qaadista hagaajinta xiriirka warbaahinta iyo dadweynaha ee hay-adda dowladda federaalk soomaaliya waxaana ka qaybgalayay afartan xubnood oo ka kala socday xafiisyada xiriirka warbaahinta ee hay-adaha dowladda wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya daawud abeys jaamac oo furay tobabarka ayaa tilmaamay in aqoon iswadaarsigan ahmiyad weyn uu siinayo wada shaqaynta iyo iskaashiga hay-adaha dowladda ee dhinaca warbaahinta waxa ugu weyn aad fariinta u gudbinaysaan waxay tahay public engagement in la sameeyo sababtoo ah dowladda waxay u adeegtaa waa shacabka adeegyada la sameynaya waa adeegya shacabka loogu talagay in la gaarsiiyo marka sidee marka bulshada ay qayb uga noqdaan waxa dowladda ay qabanayso idinka ayaa ah bridgekii amaba buundadii gudbinaysa fariimaha dowladda ama howlgallada dowladda ay qabato ama shaqo walba ay dowladda qabanayso idinka ayaa inaad noqotaan dadka gudbinaya isla markaana shacabka ama dadka fariinta loo gudbinaya ay fursad u helaan in ay markaasi ka falceliyaan ama ay jawaabo ka bixiyaan hawsha sida ay u socoto marka waxaa markaa meesha idin saaran waajibaad ah in fariinta aad gudbinaysaan marka la diyaarinayo si xirfadaysan oo farsamadeed aada u sarayso ay ka muuqato maadaama xirfadii aad leedihiin waxaa laydinkaga baahan yahay dadaal isxilqaan iyo xilkasnimo oo ah in fariintaas ay noqoto fariin positive ah oo dadka wax ka bedeli karta shacabkana u arkaan in adeegyada loo qabanayo yihiin adeegya sax waxaa meesha ku jirta oo kale waxa la yidhahda transparency oo ah dahfurnaan adeegyada shaqa bulshada loo qabanayo adeegyo loogu talagalay inay noqdaan kuwa si dahfuran dadku ay uga warhayaan mar labaad haddana waajibaadkaas wuxuu idin saaran yahay idinkii oo ah dadkii qaabilsanaa dhinaca warbaahinta hay-adahaas muhiimadda marka waxay tahay in la fahmo in aysan hay-aduhu kala baxsanayn oo hay-ad walba ay u adeegayso shacabka ay u adeegayso dowladnimada soomaaliya meeshaasna ay ka jirto in la helo fariin midaysan oo markaasi wada shaqayntiinu ay noqoto mid gaarsiisaan haddii fariinta aad gudbinaysaan ay wasaarad kale ku xiran tahay waad xiriiri kartaan wada shaqayntiina qayb ka noqonaysaa fariinta dowladda in ay hufnaan yeelato ayay markaasi qayb ka qaadanaysaa intaasaa ugu muhiimsan horta waxa ugu muhiimsan ee tobabarkan laga rabo inaad markaasi eed aada meesha ku muujisaan